bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh رb العaalمين wslى اllه وslm عlى نabيina mحamed وعlى آlih وأصxaabihi أجمaعيn ama bعdu qala الإmam abu ciisa التirmidiy raximah اllah taعalى baabu ma jaءa fi kalaami اxuur اlciin xuurulciinta kalaamkooda wuxuu ku yimid cadayntiisiibu u baab yahay qala xadaثna hanaad وaxmed bn maniic qala xadaثna abu mucaawiyaةa qala xadaثna cabdالرaحman bn isxaaqa an الnucman bni can الnucman bni sacdi can caliyi qala qala rasuulu اllahi slى اllah عalayh waslam ina fi اljannati jannada dhexdeeda waxaa a lamujtamacan kulan lilxuuri اlciini xuurulciinta markaa ay leeyihiin yarfacna biaswaatin codad ayay kor ku koryeelayaan lam yasmac ilkhalaa'iqu khalaa'iqdu aynan maqlin midlahaa iyada oo kale yaqulna waxay dhahayaan naxnu alkhaalidaatu falaa nabiidu wanaxnu annaacimaatu falaa nab'asu naxnu annaga alkhaalidaatu kuwa waarayaan nahay falaa nabiidu ma dham ma baaba-ayno wanaxnu annaacimaatu waxaan nahay kuwa nicmaysan falaa nab-asu ma baasaysanayno wanaxnu alraadiyaatu falaa naskhatu tuubaa liman kaana lanaa wakunnaa lah wanaxnu anagu alraadiyaatu kuwa raalli baan nahay falaa naskhatu ma caroonayno duubaa janno waxay u sugnaatay ama laan jannaad liman kaana lanaa qofkii annaga noo ahaaday wakunnaa annaguna aan ahaanay lahu isaga aan u ahaanay midkaasay laan jannaad u sugnaatay ayb qala wfi lbaabi can abi hurayrata waabi saciidi waanasi qala xadiidu caliyin xadiidu gariib ayb sidaasuu yihi madbuuca xadiidka low gadaal ka keenay min xadiidi yaxya bni abi kahiir fahum fii rawdatin yuxbaruun qaala aلsamaac wamacna aلsamaaci midla maa warada fi اlxadiidi ana alxuura alciina yarfacna biaswaatihina oo samaacaasi marka waa xuurulciinta heestooda iyo weeyaan laakiin nusakha makhduudaadka kuma soo aroorin intaas ka gadaale ayb axaadiidtan ibnulqayimna ayaa ku saabsan ahlujannaha jannada dhexdeeda inay markaa ku heesayaan oo nimankooda u heesayaan oo yacnii cod aada loogu raaxaysto oon la maqlin ugu heesayaan baab dhan buu ka dhigayoo ibnulqayim marka xaadil arwaaxa wuu keenay marka ayb mararka qaarna wuxuu tilmaamaa qofkii heesahan adduunyada dhegihiisa ka nasaho oo ka fogeeyo ayaa midaas marka nicmada ay ku jirta helaya qiyaamaha ayb amaa middan kale de qofka inuu ka tago uu ka mashquulo yaa laga rabaa oo uga mashquulo qur-aan dhegaysiga iyo qur-aanka akhriskiisa oo uga mashquulo leanna qur-aankii iyo hees adduunyo qalbi islama gelayaan ayb badanaana waxa dadkaas ku howlan heesahaas iyo waxaas ku howlan adduunyada dhexdeeda waxay u badan yihiin dad qafla uun ku sugan tahay oon rabbi iyo waxa aan xasuusanin balwad iyo wax daran uun ku dhex jiro ayb marka haddii ninka wadaadkaa uu gadaal ka soo galo waa wareer marka kuwii hore iska faasiqiinta ahaa iyagaaba tabar ula oo yacni balwad iyo dhibaato iyo xumaanba u arko marka hadduu nin wadaada yidhaah waxaan waa bannaan yihiin waa kasii xun tahay marka isagii gadaaluu kasoo gelayaa markuu gadaal kasoo galana waa ka xumaanayaa kii kii horaba ayb wax marka caamadu ama dadka yacni fidradoodu saliimka tahay waxay qaadan kartana ma ahan hees iyo muustika ayaa qalbi u raaxeynayso qur-aankiina uu joogo wax qof muslima fidradii ay keenaysa ma aha ayb baabu maa jaa-a fii sifati anhaari اljanna jannada webiyaalkeeda sifadooda wixii ku yimid caddayntiisiibuu u baab yahay qaala xadaثna moxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadaثna yaziid bnu haaruun wahuwa abu khalidin اlwaasitiy qaala xadaثna اljurayriyu can xakiimi bni mucaawiyata wahuwa xakiimu bnu mucaawiyata bni xaydata alqushayriy saduuqun rawaa lahu lbukhaariyu tacliiqa waalarbaca ayb yow dhalay marka ninkan xakiimu bnu mucaawiya waa waalidu bahzi bni xakiim ma aragteen weligin bahz ibnu xakiim wax badanowna soo mara nusqadhan uu leeyahay bahz ibnu xakiimin can abiihi can jaddihi aabihi waa xakiim bnu mucaawiya awowguna waa mucaawiyatu bnu xaydata alqushayriy ayb can abihi can nabiy sal l slama qaal ina fi ljannati jannada dhexdeeda baxra almaa'i biyaha baddooda ayaa ku sugan wa baxra alcasali iyo bad yacni webi malab ah wa baxra allabani iyo bad yacni caano ah wa baxra alkhamri iyo bad khamri ah uma tushaqaqu lanhaaru wabiyaalkii ayaa la jeexjeexayaa bacdu bacda dukuuli ahli ljannati ljannata markay ahlu jannada jannada galaan waa la jeexjeexayaa marka waxaa laga jeexjeexayaa kanaallo iyo webiyaalo iyo waxyaabahaas ayaa laga jeexjeexaya ayb ee afartaas marka de suuratu moxamed inta lagu sheega wey fiiha anhaaru min maain gayri aasinin waanhaaru min labanin lam yatagayar طacmuhu waanhaaru min khamrin ladati lishaaribiin waanhaaru min casalin musafaa ayb xadiidkan isnaadkiisu waa xasan musnadkana waa ku sugan yahay ibnu xibbaanna waa wariyey oo fii saxiixii buu ku wariyey qaala alimaamu tirmidiyu hada xadiidu xasanu صaxiixu waxakiimu bnu mucaawiyata huwa waalidu bahzin qala xadaanaa hanaadu qala xadaanaa abulaxwas can abi isxaaq can burayd bni abi maryam wahuwa albasriyu hiqat can anas bni maliki qaala qaala rasuulu llahi sal l slam man sa'la aljannata jannada qofkii su-aasha halaaa maraatin saddex jeer qaalat iljannatu jannada waxay dhahaysaa allaahuma adkhilhu ljanna ilaahu jannada geli waman istajaara min annaari qofkii naar alle ka magan gala halaaa maraatin saddex jeer qaalat innaaru naartii waxay dhahaysaa allaahuma ajirhu min annaar ilaahu naarta ka kori qaala haakada rawaa yunus bnu abi isxaaq yuu la siman yahay marka yunus ibn abi isxaaq abulaxwas ayb ayb hada alxadiida ayuu wariyey can burayd bni abi maryam ayb haakada rawaa yunus bnu abi isxaaq hada alxadiida yani xadiidkan dabcan can abi isxaaq uu ka warina can burayd bni abi maryam can anasin can الnabiy sal ll ly slam naxwahu naxwa xadiidi abilaxwas ayb waqad ruwiya can abi isxaaq abi isxaaqna waa laga wariyay xadiidka can burayd bni abi maryam can anas bni maliki qowlahu yacni abu isxaaq dadna waxay uga wariyeen mawquuf nimo dadna waxay uga wariyeen marfuuc ahaan marka yuunus wuxuu ka mid yahay abulaxwas dadka marfuuc ahaanta uga wariyey ayb qaala xadaanaa abu kurayb qaala xadaanaa wakiicun can sufyaana can abileqdan can zaadana abuleqdan magaciisa cuhmaan bnu cumar ayaa la yihaahdaa daciifu waاkhtalata wa kana yudallisu wayagluu fi اtashayuci can zaadana can bni cumara qaala qaala rasuulu llahi sal l slama halaaatun saddex calaa kuhbaani lmiski miskiga taaggiisa korkiisa ayay yihiin kuhbaan waa jamcu kahiib kahiibkuna waa ciidda bacaadka ah marka buurta oo kale samaynaysa taagga samaynayso ayb halaaatun calaa kuhbaani lmiski ayay ku taagan yihiin uraahu qaala yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ayaan u malaynaa inuu yihi yaqbituhum waxaa majeerto alwaluuna walaakhiruuna kuwa horeeya kuwa dambe saddexda marka yaa waayo rajulun yunaadii bisalawaati alkhamsi nin shanta salaad addimayo fii kulli yowmin waleylatin maalin kasta iyo habeen kasto iyo warajulun ya-ummu qowman nin qolo imaam u ah wahum bihi raaduun iyagoo raalli ay ka yihiin buu imaam u yahay ee dadku hadday nacayaan ninka inuu imaamnimadiisu ay nacayaan ee sababta ay ku nacayaanna sabab bannaan ay tahay ugu yaraan wax lagu nici karoo niciddiisu bannaan tahay ay tahay ama sabab diini aba waayo bidca iyo wax lamida uu wataa ee dadku inuu qasab imaam ugu noqdo maaha imaamnimadu waa darajo adiga dadkaana aada imaamka u noqo salaadoodii kugu aaminayo haddii aynan kugu qanacsanayn sababkuna uu yahay sabab sax ah yacni lama raba sabab aan sax ahayn ictibaar male iyada laakiin sababtuna ay tahay sabab mubaaxa ama ugu yaraan yacni sabab diini ah ee markaasi ma fiicno inaad imaam u ahaato dadkaasi ayb halkan marka wahum bihi raaduuna ayaa la yihi dadkuna ay raalli ku yihiin imaamnimadiisa ayb wacabdun addaa xaqa allaahi wa xaqa mawaaliihi iyo addoon gutay ilaahay xaqiisa iyo xaqa ay sayidyaalkiisa ay ku leeyihiinba gutay saddexdaas baa iskale qaala hada xadiidun xasanun gariib laa nacrifhu ilaa can sufyaan athawriy xadiidka marka sufyaan unbaa laga wariyey ayaa lagu yaqaan wa abulyaqdaan ismuhu cuhmaan bnu cumayr wa yuqaalu ibnu qays qaala xadaanaa abu kurayb qaala xadaanaa yaxya bnu aadam can abi bakri bni cayaash huwa shucba alqaari can alacmash can mansuuri can ribxiyin can cabdillaahi bni mascuudin yarfacuhu qaala halaahatun yuxibbuhum allahu saddex ilaahay baa jecel rajulun qaama min alleyli qof habeenkii istaagay yatluu kitaaballahi ilaahay kitaabkiisa aqrinaya warajulun tasadaqa iyo nin sadaqaystay sadaqatan sadaqo biyamiinihi midigtiisa yukhfiihaa isagoo qarinaya qaala uraahu can shimaalihi ka qarinaya iyo warajulun nin kaana fii sariyatin ahaaday sariya dhexdeeda ilaalo ciidan ku dhex jiro fanhazama asxaabuhu asxaabtiisu ay jabeen fastaqbala alcaduwa oo isaga aan cararine cadowga qaabilay ayb xadiidkan marka waa xadiid saxiixa min xadiidi abi dar oo wuu keeni doonaan qaala hada xadiidu gariibu gayru maxfuud xadiidkan marka waa gayru maxfuud wsaxiixu maa rawaa shucbatu wagayruhu can mansuurin can ribciy bni xiraash can zayd bni dabyaan meeshaa feeri marka zayd bni dabyaan baa soo galay can abi darin xadiidkana waxaa laga dhigay musnadu abi dar meeshuu awel ka ahaa musnadu ibni mascuud ayb riwaayadan shucbow marka midaas ka rajaxaya can abi darin can الnabiy sal ly slam sababkuna waa maxay wax ku rajaxay wabu bakri bnu wabu bakri bnu cayaashin kahiiru اlgalad abu bakr bnu cayaash galadkiisu waa badan yahay bal culimada qaarkood waxay yidhaahdeen bukhaari inuu ka soo saaro waaba ku waa ku hadleen lanna abu bakr bnu cayaash rawaa lahu lbukhaariyu fii صaxiixihi waxtaja bihi marka waxay yidhaahdeen abu bakr ibnu cayaash inuu wax ka soo saaro ma fiicnayn ayb hadalkaana marka ku jiro sababkuna marka sidaas isku soo duub marka meeshaan cilow ku tilmaamaya ikhtilaaf waxaa jiro xadiidkii hore xadiidka mansuur ayaa udub dhexaad u ah riwaayada marka mansuurna waxaa weeyaan ee hore abu bakr ibnu cayaash can alacmash can mansuur min musnadi ibni mascuud ayuu ka dhigay riwaayada shucbana min musnadi abi dar ribciy ibni xiraashna ninka uu ka warinaya ibni mascuud maahane waa zayd ibni dabyaan ayib isaga marka midaas shucba ayuu rajaxay leanna abu bakr iyo shucba abu bakr ibnu cayaash iyo shucba shucbaa xoog badan qaala xadaanaa abu saciidin ilashaj qaala xadaanaa cuqbat bnu khaalidin qala xadaanaa cubayd llahi bn cmr can xabib bni cabdالraxman can jadihi xafs bni caasim can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam riwaayada shucbana waa soo wadaa uu keeni doonaa can abi hurayrata qaala qaala rasuulu lahi sal l slm yuushiku lfuraatu furaat wuxuu ku dhowaanayaa yaxsiru can kanzin kayd inuu faydo furaad waa webigan ciraaq maro kayd ayuu faydayaa min dahabin dahab ah faman xadarahu qofkii xaadiro falaa ya'kud minhu shay-an waxba yowsa ka qaadanin maalinkaa qofkii joogo yowna waxba ka qaadanin qaala hada xadiidun xasanu صaxiix qala xadaanaa abu saciidin ilashaj qala xadaanaa cuqbat bnu khaalidin qala xadaanaa cubayd llahi bnu cumar can abi zinaad can اlأcraj can abi hurayrata can الnabiy sal ll slam milahu ilaa anahu qaala wuxuu yihi yaxsiru can jabalin min dahab yaxsiru wuxuu feydayaa can jabalin buur min dahabin oo dahab ah kanzin meeshay tii hore ka ahayd qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidu xasanu صaxiix ayb qala xadaanaa mxamed bnu bashaar wa muxamed bnu lmuhanaa qaala xadaanaa moxamed bnu jacfar wahuwa gundar qala qaala xadaanaa shucbatu waatan marka riwaayada can mansuur bn اlmuctamir qaala samictu ribciya bna xira qaala samictu ribciya bna xiraashin yuxadisu can zayd bni dabyaan rafacahu ilى abi darin can الnabiy sal l slama qaal halaaثat yuxibuhm اllahu saddex ilaahay baa jeclaanayo wayubidhm wahalaaثat saddexna yubgiduhm اllahu allaa nacayo faama aladiina yuxibuhm اllahu kuwa alla jeclaanayo farajulu ataa qowma waa nin dad u yimid fasa'alahm biاllaahi ilaahay wax ku su-aashay walam yas'alhum aan ku weydiisanin biqaraabatin qaraabo beynahu iyo wa beynahum iyaga u dhexayso famanacuuhu ay u diideen fatakhallafa rajulun ninbaa markaa gadaal u gadaal u dhacay gadaal maray biacyaanihim can acyaanihim dadkii meesha fadhiyey ashkhaastii fadhisay ayuu kadib maray xoogaa gees buu u socmay waa ka yar baxay faacطaahu ninkii buu siiyey siran si sir a buu u siiyey laa yaclamu bicatiyatihi caطiyadiisa ma oga siismadiisu ma oga ila allahu alla unbaa og waladii acdaahu iyo kii siiyey laa yaclamu bicatiyatihi ila allahu iyo waladii acطaahu ayb iyo wa qowmun qolo iyo wa qowmun qolo saaruu leylatahum habeenko habeenkoodii dhan socdeen xataa idaa kaana annawmu hurdadu markay ahaatay axabba ilayhim mid iyaga loo jacayl badan yahay mimaa looga jacayl badan yahay yucdalu bihi loo leexdo fa wadacuu ru-uusahum madaxyadooda ay dhigeen markaa faqaama yatamallaqunii nin markaa uu istaagay yatamallaqunii isaga oo markaa yacnii aniga isku kay dhadhajinayo ayb oo isagii markaa yacnii aniga uu ibaryayo wayatluu aayaatii aayaadkaygana uu akrinayo iyo warajulun nin kaana fii sariyatin ilaalo dhexdeed ahaaday falaqiya alcaduwa cadowgii la kulmay fahuzimuu la jebiyey faaqbala bisadrihi fa aqbala markaa soo jeestay bisadrihi xabadkiisa kusoo jeestay oon yacnii dhabarka tusin wey xataa yuqtala ilaa la dilo oo yuftaxa lahu ama loo furo oo yacnii uu guulaysto markaas wathalaahatu aladiina yubqiduhum llahu saddexda ilaahay ou nacayana ashaykhu zaani waa nin odayoo zaani ah waalfaqiiru lmukhtaal iyo mid faqiiroo kibir badan kibrayo iyo waalghaniyu daluum iyo nin waxhaystoo dulmi badan xadiidkii marka uu tilmaamaya daaya kan waa marka saddexda nin marka ninka horena waa nin nin miskiinoo wax baryayo oo ummaddii dadkii uu ilaahay dartii wax ku weydiistay aynan waxba siinin hal nin gees intuu u baxay ayaga iska qariyey gaar u siiyey ninkaa markaa sadaqadiisiina waa qarsaday ninkiina waxba u taray ilaahayna magaciisii maadaama wax lagu weydiistay waa weyneeyey isagana ninka labaadna waa nin mar hurdo loo baahan yahay inta istaagay ilaahay markaa yacnii aayaadkiisa akhriyey ee rabbi isu bihinbihiyey oo isu dulleeyey ka saddexaadna waa nin markii la jabay asaga cadowgii qaabilay un ilaa markaa uu ka dhinto ama guul ilaahaysi saddexda ilaahay jecelyah marka waa kuwaas qaala xadaanaa maxmuud bnu haylaan qaala xadaanaa nadr bnu shumayl can shucbata naxwahu qaala hada xadiidu صaxiix whakada rawaa shaybanu can mansuuri naxwa hada wahada asaxu min xadiidi abi bakr bni cayaash mar labaadu marka ku celiya kanaa ka asaxsan marka mararka qaar ciladu waxay ku imaan kartaa xadiidka musnad mus bacdi duruqda qaarkiis baa waxay gefaysaa xadiidka aslan qofki iska lahaa isagoo matnigu uu iska saxiix yahay ayaa xadiidka waxaa lagu cilaynayaa min xadiidi fulaan laakiin min xadiidi fulaan waa u saxiix waa qeyb marka cilada iyo waxyaabaha ka mida qala alimaamu abu ciisa bismi illaahi اraxmani اraxiim abwaabu sifati jahannam jahannamo sifadeeda abwaabteeda can rasuuli llahi sal ly slam nabiga laga warinayo weeyaan meeshaan ilaahan ka magan galna qaala baabu maa jaءa fi sifati الnaar naarta sifadeeda wixii ku yimid qala xadaثna cabdullahi bn cabdالraxman huwa abu mxamed addarimiyu qala akhbarana cmar bnu xafs bni ghiyaad qala xadaثna abi can اlcalaaء bni khalidi اlkahiliy wahuwa saduq rawaa lahu muslim wtirmidiy can shaqiiq bni slma shaqiiq bnu slma yaa abu waa'il can cabdillaahi bni mascuudi qaala qaala rasuulu llahi sal l slama yu'taa bijahanama jahanamaa la keenayaa yowmaidin maalintaas lahaa sabcuuna alfa zimaamin toddobaatan kun oo xarig iyadoo ay u sugnaatay maca kulli zimaamin xarig kastaana sabcuuna alfa malakin toddobaatan kun oo malag uu yahay yajuruunahaa ay jiidayaan oo yacni jiidayaan oy celinayaan qaala cabdullaahi bnu cabdiraxmaan wathawriyu laa yarfacuhu markaa sufyaan thawri xadiidkan ma rafcinaayo riwaayada sufyaanna aawe waa tana qala xadaثna cbd bn xumayd qala xadaثna cabdاlmlk bnu cmri abu caamirin alcaqadiyu can sufyaana can اlcalaaء bni khalidi bhada اlisnaadi naxwahu walam yarfachu markaa sufyaanna xadiidka waa waqfiyey xafs bnu kiyaadna xadiidka waa rafciyey rafacahu xafsu wawaqafahu sufyaan ayb alxaafid ibnu rajab kitaab wuxuu leeyahay la yidhaha atakwiifu min annaar kitaab la yidhaha buu leeyahay waa dikru xaali ahli lbawaar marka xadiidkan markuu keenay wuxuu iihaam geliyey tirmidi inuu wariyey mowquufka keliya oo xadiidka marfuuca ah tirmidi inuunan warininoo kale yaa warkiisa laga fahmaa ayb waaqicuna waxa uu yahay tirmidi riwaayada xafs bnu khiyaas oo marfuucada ana waa wariyey midda mowquufada ana waa wariyey ayb oo ibnu rajab markaa waxa uu yidhi warajaxa waqfahu alcuqayliyu wadaara quطniyu alxaafid alcuqayli iyo daara quطni ayaa riwaayada mowquufka rajaxeen oo sufyaan thawri ayay xafs bnu khiyaas dabcan waa ka xifdi badan yahay oo ria riwaayada marka marfuucada waxay ku cileeyeen way cileeyeen waxayna cillo uga dhigeen middan mowquufada mowquuf ahaan marka ayuu saxiix ku yahay dabcan marka de mowquufkan laftirkiisa oo kale lahu xukmu rafci ayuu leeyahay ayb deera qudni marka kitaabkiisa atatabuc alilzaamaat watatabuca ayuu ku rajaxay waqfiga waxaadna moodaa xadiidka muslim waa warinaa xadiidkan oo muslim saxiixiisuu kusoo saarayaa marka meelaha uu marka ku tatabucay bay ka mid tahay dabcan ayb alilzaamaat watatabuca waa kitaab daara qudni leeyahay axaadiid muslim oo cilal iyo wax ku jir jiraan buu ka hadlayaa marka culimmadana waa ujajawaabaan calaa kulli xaal laakiin in lagu fiiriyo muslimku lagama maarma ma laga maarmayo qala xadaثna cabdullahi bnu mucaawiyata aljumaxiyu wahuwa hiqat mucamar qala xadaثna cabdاlcaziiz bnu muslim wahuwa alqasmaliyu اlmarwaziyu hiqat caabid rubama wahm can اlacmash can abi saalixin can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal l slam marka tii hore sifatu jahannam toddobaatan kun oo xarigaa ku xiran xarig walbaana toddobaatan kun oo malagaa celinayso maxaa isugu tegayo malaa-iga meeshaas sifadeedu marka waa inay weyn tahay ayb qaala xadiidkanna marka wuxuu leeyahay abu hurayra warinaya qaala qaala rasuulu llahi sal l slam yakruju waxaa soo baxaya cunuqun dhuun min annaari naarta xaggiisay ka soo baxeen yowma ama naarta yacnii xaggeeda ka ahaatay yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha lahu caynaani dhuuntaasi laba indhood bay leedahay tubsiraani ay wax arkayaan wa udunaani iyo laba dhegood tasmacaani wax maqlayaan wa lisaanun iyo carab yandiqu dhawaaqayo waa sifatu jahannam marka min sifaatiha waxaa ka mid a dhuun inay leedahay dhuunta af ayaa ku yaallo yacni carab baa ku yaallo dhega ayay wax ku maqashay leedahay indhay wax ku aragto yaquulu markaa wuxuu dhahayaa inii aniga wukiltu bihalaahatin saddex ayaa aniga la ii daayey oo la ii xil saaray inaan qabto bikulli jabbaarin caniid mid walboo dadka qasbo oo madax adag oo ummadda nafta u keeno dhibo wa bikulli man dacaa maca allaahi ilaahan aakhara iyo mid kastoo ilaahay la baryey ama la caabuday macbuud kale axad kale iyo wa bilmusawiriina kuwa wax masawiro ayb saddexdaa baa la ii xil saaray ayb qaala markaa maxalu shaahidku waa de sifadaas inay leedahay jahannama qala wfi lbaabi can abi saciidin qala alimaam abu ciisa hada xadiidu xasanu صaxiixu gariib ibnu rajab wuxuu yihi waصaxaxahu الtirmidiyu waqad qiila inahu laysa bimaxfuudin bihada اlisnaad waxaa la yidhi buu yihi isnaadkan maxfuud kuma aha wainamaa yarwiihi اlأcmashu can caطiyata can abi saciid yani min xadiidi abi saciid ayuu ku yahay ku maxfuud uu ku yahay saana waa la yidhi buu yidhi qaala wafi lbaabi can abi saciid waa kan uu ishaarayo tirmidina xadiidkaa marka uu sheegayo ibnu rajab waa kan uu ishaarayo tirmidi oo wafi lbaabi can abi saciid leeyahy qaala hada xadiidun xasanu صaxiixu gariib qaala baabu maa jaءa fii sifati qacri jahannam jahannamo salkeeda sifadiisa yani jahannamo cumqigeeda intee ilaa intee in la egow jiraa qaala xadaanaa cabd bnu xumayd qala xadaanaa xuseyn bnu caliyin الjucfiy can fudayl bni ciyaadi can hishaam bni xasana can اlxasan qaala qaala cutbat bnu gaswaan wuxuu yidhi calaa mimbarinaa hada mimbarkeennan korkiisa waxa uu ka yidhi mimbar اlbasrati basra mimbarkeeda can الnabiyi slى اllahu عalayhi wasalam nabiga xaggiisa wuxuu ka yihi qaala nebigu inuu yidhi marka can اlxasan qaala qaala cutbat bnu gaswan qaaladan marka marka laga hadlaayo siyaq اladaa maxay noqonay qaalada lafdu yaxtamilu alاtiصaala waاlinqiطaac qaaladu waxay ixtimaalaya itiصaal iyo inqiطaac labada qofka mudaliska marka ma laga aqbalayo qaaladiisa isaga inuu xadaanaa iyo wax lamida dhaho ayb mararka qaarna xasanulbasri dadounan ka maqlin waa dhici jirtay inuu yidhaahdo xadaanaa bnu cabaas huna fi lbasrati xadaanaa bnu cabaas muxuu ka wadaa marka yani wuxuu ka wadaa xadaanaa reer basro u warramay waay isaguna waa reer basra dabcan iyada lafteeda warkaa tadliisah ku jira hataa hadduu xadaanaa mararka qaar isagoo dhahaya baa ma la dhahayo saraxa bisamaac mar hadduu xadaanaa uu yidhaahdo xadaanii ounan dhihin waxaa la arkay marar badan inuu ka wado ay ahla beledinaa buu u warramay ayb laakiin lafdiga samictu baa arfacu anwaa yani siyaq iladaa wa asraxuhaa bisamaaci waa samictu ereygaas oo hadda adiga laftaada qofaadan soo gaarin baad mararka qaar hebel sidaasuu yidhi sowma dhahdi beenaa sheegayna ma lagu dhahayo waa yidhi waa dhici kartaa qofaadan soo gaarin baa war aad ka maqasho lagaaga soo sheegaad leedahay ninkii hebel aha sidaasuu yidhi adigana kama maqlin qaala marka waxay ixtimaaleysaan isaan labada ayb xasanulbasrina waa mudalis ma soo gaarin cutbat bnu ghaswaan inqiaaca meeshaa ku jira marka ayb wuxuu yidhi nabiga sal ll ly slama qaala ina asakrata alcadiimata dhagaxa weyn latulqaa waa la ridayaa min shafiiri jahannama jahannama gowgeeda qarkeedaa laga ridayaa fatahwii fiiha dhexdeeday ku hoobanaysaa ee ku shalwanaysaa sabciina caaman toddobaatan sano maa tufdii ma gaarayso ilaa qaraarihaa salkeeda ma gaarayso toddobaatan sano waa sii socdaa un dhagaxa salkeeda ma gaarayo qaala wa kaana cumaru yaquulu cumar wuxuu dhihi jiray akhiruu dikra annaar war naarta sheegsheegeeda badiya naarta sheegsheega saad uga cabsataan hayse ilowsiinina fa ina xarahaa kulaylkeeda shadiidun waa adag yahay wa ina qacrahaa salkeeduna baciidun aad buu u fog yahay wa ina maqaamicahaa burusyadeedana xadiidun birawa walahum maqaamicu min xadiid qaala alimaamu abu ciisa laa nacrifu lilxasani samaaca min cutbata bni ghaswaan uma naqaano wainamaa qadima cutbatu bnu ghaswaana albasrata fii zamani cumar buu soo galay wawulida alxasanu xasanna waxaa la dhalay lisanatayni baqiyataa min khilaafati cumar khilaafadii cumar oo laba sano ka dhiman ayaa la dhalay marka ma ma ku soo gaarin basra qaala xadaanaa cabdu bnu xumaydin qaala xadaanaa xasan bnu muusa wahuwa alashyab abu cali albaqdaadiy hiqat can ibni lahicata can daraajin can abi lhaytam can abi saciid can rasuuli lahi sal l slama qaal asacuudu sacuud aayaddii marka tafsiirkeeda waa saurhiquhu sacuuda aلsacuudu jabalun buur waaye min naarin naar ah yutasacadu fiiha waa la fuulayaa kor yacni dhexdeeda waa korkeedaa lafu waa la fuulayaa sabciina khariifan toddobaatan sano ayaa la fuulayaa wayahwii fiihi kadalika waa ka shalwanayaayo waa ka hoobanayaa kadalika sidaadaasoo kale minhu abaddan weligiis qala hada xadiidu غariibu laa nacrifhu marfuuca ila min xadiidi bni lahiica tirmidi sidaanuu yidhi marka laa nacrifhu ila min xadiidi bni lahiica ibnu rajab marka wuxuu yidhi markuu qowlkan keenay kadib walaakin rawaahu ayضa camru bnu اlxaariث can daraaj ibnu lahiica waa lala wariyey can daraaj bihi yani bilisnaadi almadkuuri huna harajahu min ariiqihi alxaakim ariiqaasna xaakimaa soo saaray buu yihi xaakim yaa soo saaray wa qaala wuxuuna yihi صaxiixu اlisnaad ayb warawaa hada alxadiida xadiidkan waxaa kaloo wariyey buu yihi shariiku can camaar adduhniy can caطiyata can abi saciid mutaabaco kalena waa keen oo weliba abulhaytham abulhaytham baa hadda mutaabaca haysto yaa mutaabaceynaya cadiya cadiyat alcawfi kharajahu min ariiqihi albazaar bazaar baa soo saaray yuu yihi xaggaasna ariiqaasna wa qaala wuxuu yidhi tafarada birafcihi shariik isagana marka wuxuu yidhi xadiidkan marfuucnimadiisa iyo in la rafciyaa shariik baa la gooni noqday wa waqafahu sufyaan sufyaanna xadiidka waa waqfiyey calaa camaar yacni wuxuu ujeedaa anahu waqafahu calaa abi saciid can camaar can caiya can abi saciid qowlahu buu ka dhigay sufyaan warawaahu camru bnu qays almulaa'iy can caطiyata can abi saciid ayb marka xadiidka dabcan dee qaraabo in lagu xukumo iyo waxay ku xiran tahay duruqdiisa in la tatabuco marka meeshan waxaa dareemay marka dadka xufaada a qiimaha ay leeyihiin innaga hadda yacni xadiidkan hadda tirmidi qariib uu ku tilmaamayo asaaniiddiisa yacni meelo u raadinteedu dadka hadda uma sahlana laakiin waxaa laga yaabaa kitaab maaddadan ku saabsan markaad daalacato inuu meelo badan wax kaa tustuso ood adiga raaraadsata markaas ayb kutubtan marka ama adraafta ama yacni fahaarista waxyaabahaas aada iyaga aada ugu dadaalo marka xadiidku warkiisu war sahlan ma aha waxaa laga yaabaa marka halka xadiid mutaabacaad u raadintiisa ama alfaaddiisa in la raaraadiyo marka la doono waqti dheer ay qaadato oo maalmo iyo bilo xadiid keliya la raaraadi la raaraadiyo ayb dadka qaarna waxyaaba iska sahlanay u haystaan ayb sidaanuu marka uu yidhi meeshaan marka ilaa laa nacrifuhu marfuucan ilaa min xadiidi ibn lahyaca buu intaas ka bixiyey ibnu rajab baabu maa jaa fii cidami ahli الnaar ahlu naarka weyninkooda wixii ku yimi jirkooda marka waa la weyneynayaa qiyaamaha ahlu naar ayb naarta say u cunto qaala xadaثna cali bnu xujrin qaala akhbarana mxamed bnu camaar wa huwa mxamed bnu camaar bni xafs bni cumar alquradiy laa ba'sa bihi qaala xadaanii jaddii muxuu kuu dhigay ka bacdi meeshaas qaala xadaanii jaddii moxamed bnu camaar saasa idiin taalmaana awowgan marka uu sheegayo waa waa jadduhu liummihi ayb qaala xadaanii jaddii awowgaas hadda de kutubta rijaasha iyo haddii la fiiriyo moxamed bnu camaar halkan unbuu dhigayaa bis moxamed bnu camaar bni xafs bni cumar alquradiyu laa ba'sa bihi rawaa lahu tirmidiyu kaashifka dahabina wuxuu yidhi rawaa can jaddihi ayb qaala xadaanii jaddii moxamed bnu camaar marka awowgii hooyo waay xagga hooyada isaga marka moxamed ibnu camaar tarjamadiisa in la helo waay awowgan ayb lanna laba laba moxamed bnu camaaraa qoran akhbaranaa moxamed bnu camaar qaala xadaanii jaddii moxamed bnu camaar wa saalixu mawla taw'ama ayb can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal l slam dirsu lkaafiri gaar gaalka gowskiisa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha mihlu uxudin buurta uxud oo kaleo la ekaana wafakiduhu bowdadiisana mihlu lbaydaa baydaa iyadana waa buur buur buu la ekaanaya wa maqcaduhu meesha uu ku fariisanayana yani salkiisa minana meesha uu ku fariisanaya min annaari naarta xaggeeda masiirata halaatin saddex intii loo socdo waa mihla arabada yani qowluhu mihlu rabadati yacnii bihi kamaa bayna almadiinati wاrabada yani meesha uu naarta kaga fadhiyo waxay la eg tahay meel saddex maalmood loo socdo rabada iyo madiina u dhaxayso waalbaydaau jabalun qaala hada xadiidun xasanun gariib waxayna ku tusee marka ahlu naarka weynaantooda qaro weynaantooda ayb bukhaari laftiisa waa warinayaa xadiid sidaan oo kale ah ayb labadiisa garab yani yuu keenayaa ayb inay aad u waaweyn yihiin buu tilmaamay riwaay kana muslim baa wariyeyba qaala xadaanaa abu kurayb qaala xadaanaa muscab bnu lmiqdaan wa huwa alkhafcamiyu saduuqun lahu awhaam rawaa lahu muslimu watirmidiy wanasaa-iy wabnu maaja can fudayl bni ghaswaana can abi xaazimi can abi hurayrata rafacahu qaala dirsu lkaafiri mihlu uxud iligiisa ama gooskiisu waa mihlu uxud qaala hada xadiidu xasan وأbu xاaزm hو الأشجعي واسmه سلمان mولى عزة الأشجعي qال xdثnا هناad qال xdثnا علي بن مسير عن الفضل بن يزيد وهو الثmاlي صدوq عن أbي المخاrق أbالمخاrقan marka أbوالمخاrق عن بن عمر مجهuل rawى lh الترمiدي فqط عن بن عمر qال qال رsuل الlه صل ل سلم إن الكافرa gaalka laيسxب لسانه carabkiisa ayaa la jiidayaa alfarsakha walfarsakhayn hal farsak ama laba farsak baa carabkiisu la jiidayaa sida u dheeriya yatawada-uhu nnaasu dadkii baa markaa yacnii ee ku istaagaya marka in jirkoodu aada u waaweyn yahay qala hada xadiidu inamaa nacrifhu min hada min hada اlwajhi wاlfadl bn yaziid kuufiyu qaala qad rawaa canhu gayru waaxidi min ala'imati waabulmukhaariq laysa bimacruufin qaala xadaanaa cabaasu bnu muxamedin idduuriyu qaala xadaanaa cubaydullahi bnu muusa qaala ahbaranaa shaybaan can ilacmash can abi saalix can abi hurayrata can الnabiyi slى اllahu عalayhi waalihi waslama qaala ina gilaba jildi اlkaafiri gaalka maqaarkiisa adkaantiisa yani qaraweynaantiisa ilab ithnataani wa arbacuuna diraacan afartan iyo laba dhudhun ayuu joogaa yacnii qarada maqaarkiisa ayb waina dirsahu midlu uxudin waina majlisahu min jahannama maa bayna makata walmadiina aad meel weyn bou naarta kaga fadhiyaa naarna hadda abu aalib marka laga saaro labadiisa rays ma gaarto dhimbil laba dhimbil oo dab a marka laga saaro yaqli bihimaa dimaaguhu buu yihi nabiga sal l slam nin marka intaas isku haysta maxaad u malaynaya nacuudu billahi minha qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidun xasanu gariibu صaxiixu min xadiidi اlacmash hada aakhiruhu wallahu aclam wslى اllah wslm lى nabiyina mxamed